miisaan culimmada soomaaliyeed qaarkood ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulan dimood ku lahaa magaalada nairobi arrimaha ay ka doodayaanna waxaa ka mid ahaa dagaalka dowladda soomaaliya ee ka dhankaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab culimmada waxay taageereen dagaalka lagaga soo horjeeda al-shabaab islamarkaana waxay sheegeen in ay waajib tahay oo ay bannaan tahay in maleeshiyada al-shabaab layska difaaco maadaama ay halis ku yihiin dalka iyo dadka iyo diintaba sida ay sheegeen waryaheena qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi insha allahu eesiga golabadan ayadoon kuwayda magaalada nairobi waxaa afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimo udiinka soomaaliyeed kaasoo ay bulshada soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta islaamka iyo tubta toosan waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee dhanka diinta islaamka kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah shirkan oo ay soo qabanqaabisay xarunta ansaar sunna ee xaafadda islii ayaa waxaa ka qayb gelaya boqolaal soomaali ah waxaana ay culummada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwadda diinta islaamka ah iyo sidii ay soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi kasakow kulanka kama marnayn in culummadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka soomaalida gaar ahaana soomaaliya sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaalida oo ka mid ahaa culimada ka qaybgalaya shirkan ayaa sheegaya inay bannaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay runtii dee maqofka culamada waa cad yahay ku saabsan mawduuca isaga ah de culammadu dalka waxaa ka dhacaya guud ahaanba inay wax ka yidhaahaan baa lagu ogaa gaar ahaan dee arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummadda danaheeda taabanaya marka dee horena culammadu wax looga hadleen nimanka waxay yihiin waxa caddeeyaba waa culammada maaragtay waxay mid yihiin waa shabaka culammadu de runtii fartiin adag bay maarata ka sii daaya oo ah in nimankaasi in in la iska celiyaa banaantee ma ahana waajib weeyaba saan u aaminsanah runtii maxaa yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baan ku baaqna kuna baaqaynaa tan kale in aan loo kala harin oo qadiyad wadani ah oo diini ay noqoto oo laga ilaaliyo maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalaha managa ummada soomaalida maaratay lagu lagu imtixaamay laga ilaaliyo oo macrakadan loo midoobo bal ay noqoto macrakadiina midayn lahayd ay noqoto aan ku iloobi lahayn waxyaalaha rakhiiska ah aan isku mashquulin hadday qabyaalad tahay hadday siyaasad tahay hadday khilaaf kala tahayba kooxda al-shabaab ayaa horay gudaha soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culummo soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay al-shabaab ka wado gudaha soomaaliya waxaana culimmada ay kooxdu sannadihii lasoo dhaafay ay ku dileen gudaha soomaaliya ku jiray culummo horey uga qayb gashay shirarka noocan oo kale ah culimada ka qaybgalaysa kulandiimeedka ka socda magaalada nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda al-shabaab cabdirisaaq jiir oo ah madaxa xarunta shirkan soo qabanqaabisay ee ansaaru sunna ayaa sheegaya in culimmada soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab xaqiiqatan dilkan ka hadlay waxaa ka mid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummaddii ay qarxinayaan oo ummaddii ay maxay ahaydaye baabi'inayaan tarab tarab ay u laynayaan xaqiiqatan dhibka ugu xooganna xaqiiqatan wuxuu haystaa culummada waxa maanta ay raggaa taarget ka dhigteen waa culummada weeye weliba culummada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay taarget ka dhigteen soo ma garanaysid waxaa ka mid ah ragga ay dileen sano hore ninkii noo furfuray sheekh cabdinaasir xaaji axmed allah yarxamuhu way gubeen ma aha inay xabad ku dhufteen waa yaabanahay ma aha ina fiiri ummadda indheheeda waa culummada weeye nebi maxamed sal alla alay slm wixii dhaxlay waa culummada weeye mar hadday culummadii laynayaan oo cabdiqa- sheekh cabdiqaadir gacnay masaajid ay ku dileen masaajid gudihiis salaad casar weliba asagoo wiig jiranaa u soo baxay shir dacwo u soo baxay salaadii casar masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaadii casar ku jira oo weliba uu ilaahay yidhi xaafiduu cala asalawaati wa salaati alwusta sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha muxaram sagaa- tobankeedii asagoo soomanoo salaad subax ka soo baxay bay dileen inta culimo ay dileen tiro male inta wadaado ay dileen tiro male inta soomaali ay dileen tiro ma lahan marka ilaahay subxaana watacaala unbaa naga celin kara ilaalinta diinta islaamka iyo sidii ay bulshada soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa ka mid ah arrimaha ay culimmada soomaaliyeed ay ka wacyigelinayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi horta dee mawduuca akhlaaqda guud ahaan waa ku jiraa barnaamijka maxaa yeele ciwaanka aan kulanka waxaa weeyaan waa wadada badbaadada weeye marka dhanka caqiidada laga eegayaa ee dhanka akhlaaqda laga eegayaa Ee, masalan marka dee hadda dhibaatooyin baa sheegaysaa waa dhibaatooyin runtii dabcan ee, maaragtay waxbaa ka jiri kara laakiin sida loo bumbuuninayo ma aha oo hadda xataa kiliisa waxaa jira lasoo qabsadaa jiro iyo hadda warkeedu uu taagan yahay oo inta run loo maleeyey oo dad ugu eedeeyey wixii soo baxday waxaanu inay mu'amaro yihiinba oo dad ka dambeeyeen runtii dee warkaas anigu wax culum ahaan waa sheegnay anigu culum ahaan in yani eh, yani zinada iyo kufsiga waxaasoo dhan ay xaaraan yihiin oo lala dagaalamo loo baahan yahay waraa ugu hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar ka mid ihi mashaariic dadka qaarkood ay wataan oo ay rabaan inay ummadda sumcadeeda ku hadleeyaan ay rabaan inay ku midmarsadaan qawaaniin midhaa la rabo in maaragtay dadka maaragtay sanka laga geliyo midhaa ayay u tahay horudhac oo kale oo maadaama waxaasu dhaceen waxaasu dhaceen kana daawadiin ala yidhaaho baa la rabaa dowladda soomaaliya iyo ciidamo beleedyo ku sugan qaar ka mida gobollada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay uga saaraan gobolladaasi waxaana ciidamada iskaashanaya ee dowladda soomaaliya ay inta badan kooxda al-shabaab ay ka saareen deegaano ay ku sugnaayeen oo ka tirsan maamulka hirshabelle khadar maxamuud xasan v o a nairobi